magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle waxaa kusoo badanayo dhallinyaro aqoon-yahanaha kuwaasi oo wada qorshayaal ku aadan sidii dhallinyarada ay u midoobi lahaayeen islamarkaana ay ka qayb qaataan horumarinta dalka abuukar naasir cali oo ka mid ah dhalinta dalka dibaddiisa wax kusoo baratay islamarkaana ku sugan magaalada jowhar ayaa ka warbixiyey doorka dhallinyarada ay ku leeyihiin horumarinta dalka waxyaabo badan ay kaga qaadan karaan dhallinyarada horumarka kow in dhallinyarada noloshooda ka dhigaan mid oo istaraatiijiyad ku dhisan ama hadaf inay leeyihiin kow midda labaad in yihiin dad cilmi leh oo dhallinyaro aqoon-yahan ah oo cilmi leh inay noqdaan iyo tan saddexaad oo ah inay ka qayb qaataan siyaasadda sababtoo ah hadda xoog ugu badan dhallinyarada ama soomaaliya waa dhallinyarada marka inay door muhiima ay ka qaataan siyaasadda si ay la yimaadaan isbeddel dhaba dhinaca kale naciime cabdiqaadir cusmaan ayaa sheegtay inay jiraan dhallinyaro iskaashatay oo ku nool caasimada hirshabelle islamarkaana ku howlan sidai ay ugu shaqayn lahaayeen horumarinta dalka dhalinta soomaaliyeed qeyb weynay ka qaadan karaan waayo waa dad inta badan wax barto waa dad dalka ay ku tiirsan yahay waxyaalo badan ee qaban karaana jiraan shaqooyinay abuuri karaan horumarinta bulshaday sameyn karaan waxyaalo badan oo la sameyn karaa jiro waaway wadaan waxaa jiraan dad oo iskaashi eh oo dhalinyaro eh oo tababaran oona u heelan mar walba in ay ka qayb qaataan horumarka dalka hadday noqoleed dhanka siyaasadda dhanka dhaqaalaha dhanka waxbarashada dhanka caafimaadka dhan walbo markay aad goobahaas dhan aad tegtid waxaa ka dareemaysaa in ay dhalinyaro ka shaqeynayaan ee dhalinyaradna ay u badan yihiin dadka wax ka qabanayo meelahaas ma ahan markii ugu horreysay oo ay dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe isku xilqaamaan ka shaqaynta horumarinta dalka waxaana magaalada jowhar muddooyinka dambe laga dareemayaa dadaalada ay wadaan dhallinyarada